kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aynu maanta kusoo qaadan doonno sharciga cusub ee xeerka saxaafadda ee ay dhowaan u gudbisay golaha wasiirada wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah barnaamijka waxaa qadadka telefoonka uga qaybgeli doona suxufiyiin maamulada qaar ka mida idaacadaha ka jira magaalada muqdisho iyo mid ka mid ah hay-adaha u dooda xuquuqda suxufiyiinta soomaaliya haddaba sharcigan cusub oo nuqulkiisa uu soo gaaray laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ayaa waxaa isweydiin mudan ma yahay mid ka hor imaanaya qawaaniinta caalamiga ah ee xeerarka saxaafadda iyo xorriyatul qoolka mise waa mid sida loo dhigayo haga u noqon kara sharci xakameeya isbarbaryaaca la sheegay in saxaafadda soomaaliya wakhtigan uu ka jiro su-aalahaasi waxaa ka jawaabaya wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta cabdulaahi ciilmooga xirsi oo ku sugan magaalada muqdisho mudane kusoo dhowow barnaamijka nooga waran sharcigan cusub ee toddobaadkan aad soo saarteen cidda idinla ogeyd iyo sida uu ku waafaqayo xeerarka caalamiga ee saxaafadda waa su-aal fiican saro sharcigu waxa weeye xeerkii saxaafadda ee dalka oo runtii aan muddo ka howlanayn oo aan hadda ka hor isugu yeedhnay bishii labaad ee sanadkan dagaalkeedii saxaafadda dalka laberi seminar ugu qabanay aljazeera oo aan kaga codsanay muxuu ahay inay fikradooda ka dhiibtaan iyadoo qoraala ka keensadaan time baan siinay bishii shanaad ee meyl ay noo soo gudbiyeen marka waa ku darsanay talabixintoodii soo dayta oo dhan ayaan u gudbinay bil ka hor kabinetka sagaal iyo labaatan casho ka hor akhris buu ku maqnaa muddo dood badan ka bacdi iyo su-aalo badan ka bacdi wuxuu ku dhammaaday inaan ku guuleysano in ay ay golaha wasiiradu ay ansixiyaan oo u gud baarlamaanka dalka waa yahay wasiir bal ugu horreyntii waxaad ka warantaa wakhtigan waxaa idinku dheliyay inaad soo saartaan sharciga intaani la eg ee lagu xadidayo ama lagu xakameynayo ee warbaahintii dalka su-aal fiican weye waxaa keenay baahi waxaad la socotay in madaxweynuhu ka codsaday baarlamaanku waxay ahayd inuu qaato reses oo uu fasaxa qaato soddonkii juun madaxweynaha ka codsaday inay bil kale sii sheeqeeyaan si sharciyada ay muxuaha u dhamaystiraan baahidaa jirtay aada u badan oo dalka ah muddo badan oo runtii adbaad la socoto maadada saxiifi maadaama tahay annaga khaas ahaan maadaama burbur dagaalkeena soo gaadhay meelihii noogu dhibka badnayd buu kamid ahaa in saxaafaddu maanta jirtaa waxay raba ay ku hadasho waxay rabta ay qorto cijay rabta ay furato t v raadiyo qoraal marka waxay noqotay annagii wasaarad ahaan wasaaradda muxuu ahaayey warfaafinta iyo isgaarsiinta inaanan waxba qaban karin annagoon ansixinin xeerka warfaafinta xeerka warbaahinta marka wuxuu ahaa baahi badan baan u qabnay shacabkuna u qabnay annaguna u qabnay marka waxaa keentay oo soo dedejisay in dalku yeesho xeer uu muxuu ahaaye dhaqan kala oo mideeya ama muxuu ahaayey u ah saldhig u ah waxa loo noqdo marjic u ah haddii qof muxuu ahaye uu sameeyo khalad haddii uu qof sameeyo muxuaha yaa xaqu leh ayaa imaanaya marka baahi baa keentay inaanu hadda ansixino dadaal badanna wasaarad ahaan baan u gallay waa hagaag barnaamijka waxaa nala wadaagaya suxufiyiin iyo madax qaar ka mida idaacad idaacadaha ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee gudaha dalka soomaaliya haddii aan bal mid ka mid a khadadka teleefoonada aan u gudboon furo walaal kusoo dhowow barnaamijka abwaan guure waxaan filayaa inaad tahay agaasimaha radio kulmiye weydii bal su-aashaad u qabto wasiirka warfaafinta ee ku wajahan sharcigan cusub waa mahadsantahay sahro waa salaamaya marka koowaad bahda v o a iyo wasiirka warfaafinta mudane cilmooge oo aan si weyn u aqaano waxaan rabaa inaan wasiir ka su-aalo horta marka koowaad sharci waa loo baahan yahay oo waddan aan sharci iyo nidaam iyo wax kale haga lahayn waxa waaye waa qaribaad iyo qarbudaad waayo waxa laga sugaa saxaafadda laftirkeedana qaladaad badan inuu ku jiro oo waxa kameeyo la helo waa loo baahan yahay marar badan oo anigu aan saxaafadda la hadlay waxaan idhi haddii aad weriyo tahay waddani daacada ahaaw haddii aad weriyo tahay warbaahinta waxa la yidhi waa waran laba af leh warkaad sheegaysa hubi haddii aad weriyo tahay xilka weynaysidiyo shuruucda warfaafinta iyo akhlaaqda wanaagsan dhowr haddii aad weriyo tahay waddani daacada ahaw marka in saxaafadda la xakameeyo oo qaladaadka ka dhacaya la xakameeyo waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay sharciga hadda lagu soo beegay in golaha wasiirada laga ansixiyo kadibna la rabo in baarlamaanka laga ansixiyo oo wasiirku shala markii uu hadlayay ou yidhi waxaan ka difaaci doonaa sharciga xubnahaas golaha baarlamaanka in la ansixiyo waxaan isleeyahay sababta hadda loogu soo aadiyey ma waxaa la rabaa in afka lagu qabto warbaahinta madaxa banaan sababtoo ah waa la ogyahay dad badan oo aan khibradoodu ay yar tahay ayaa ka shaqeeya haddana dadaalaya marka hadda waxa loogu soo aadiyey wasiirka waxaan isleeyahay ma ma afkaa laqaba rabaa saxaafadda madaxa banaan intaas ayaa rabay inaa su-aalo wasiirka aad baad umahadsantaha abwaan guure
guure aada buu mahadsan yahay runtii sida dhiirigelinta leh oo muxuu ahaay ugu daray tirtaas dexdaas waxaa weeye maya wey jawaabtu guure ujeedada ugu weyn innaga dastuurkeena yaa qeexay xuquuqda warbaahinta oo runtii aynu dhihi karno kuwa caalamka ama regionalka heer goboleedka kuwa ugu sarreeya wey qodob sideetan dastuurka waxa weeye waa qodob cadeynaya in ay xor tahay saxaafaddu ama qoraal ama olah runtiina taa meelaha caalamka ugu sarreeya ayaynu ka midnahay kan haddaan hanji sharciyeedkan hadda xeerka ah waa xeerarka wuxuu noqon doonaa haddaad aragtaan caalamka runtii kuwa ugu horreeyau noqon doonaa waan waxaan fiirnay dhinac walba dunida hadda joogtay horumartay tan kale innagoo kale ah developmentka ah waxaana ku talagalnay in qof walba hadda maanta waxaa arkayay imeilo badan oo laiga soo diray meel oo qaar been abuur yihiin yacni sidiina anagu niri afartan jir qof ka yari ma noqon karo saxaafi waa been abuur meelay ku taalla toddobiya labaatanka qodob aan soo samaynay ma jirto marka waxaad ogaataan ruuxu ilaa waxa uu arko ama akriyo ama nuqulka arko dhamaystirka ah inuusan go-aan iska gaarin ama ha noqda mid soomaaliyeed ama ha noqda mid dunida internationala laakiin been abuur badan ayaa jira waxaan ugu talagalnay inaan dawlad noqono in aanu muxuu ahaaye waa waxyaalaha qiyamka xukuumaddan ay soo kordhisay sida adeega bulshada baad nooga barateen inaan u dadaalo oo wasaarad ahaan meelo badan ugu guulaysanay ayaana hadda ka horna kii civilizationka ugu guulaysanay saddex usbuo ka hor kanna maanta ugu guulaysanay waayo ma dhaqaajin kartid hay-ad sector sidan oo kale ah haddaadan sharcigiisa ansixinin anugu hadda registration uguma yeeri karo t v-yada maalaba la furahayo raadiyaha la furahayo websiteka la furahayo waxay rabaan sheegaya dawladda ka sheegaya been shacabka ka sheegaya xalbaa dagaal ka socdaal iyadaan ka soconta laakiin waxaan ku xakamayn karnaa keliya on dhihi karnaa kula xisaabtami karnaa qofkaas haddii aanu ansixinnay heer jira waddanka marka kan wuxuuna caawinaya waxaan rabnaa keliya inaan noqono sida ummadaha kale in aan noqono ummad heer ay isku maamusho leh sabab kale uu ku yimid male wuxuu noogu jiray dadaalka aan u qabno in aanu noqono wixii la dhihi jiray constitution yani dawladnimadii hay-adaheedii inaanu hay-adihii dib loo dhiso dalka dhismihiibuu ka mid yahay waxaan rabaa marka adiga iyo v o e iyo guuraba inaad u qaadataan saas waa yahay wasiir waxaad la socotaa in suxufiyiin fara badan lagu dilay magaalada muqdisho sanadkan oo keliya tirada suxufiyiinta ee soomaaliya ku dhimatay waa shan waa lix ayaa la leeyahay kuwo badan ayaa lagu dhaawacay maantadaas u dambeysay suxufi ayaa ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay maalinkii shalay ah qaraxii ka dhacay ee maxaan ku rahdaa magaalada muqdisho xilli suxufiyiinta la dilayo xadgudubyo fara badan oo ka dhana ee xorriyatul qowlka ay la soo gudboonaanayso qaarkood ay barakaceen sharcigan aada soo saarteen maxaa macnaha uu keenaya sharcigu horta suxufigu waa muwaadin soomaaliyeed kama duwana dadka dhimanaya xukuumadda shacabka ayuu la mid yahay suxufigu keliya suxufigu wuxuu kaga duwan yahay waa target wuxuu noqday runtaa uu ka sheegayo warbaahintaasa colaal loo arkay oo cadowga nabadiidka u arkay laakiin kama duwana annagu laakiin securitygiisa wasaarad ahaanna ad ka xilsaarnay xukumad ahaanna ad ka xilsaarnay waxaan kaloo ad ka xilsaarnay hadda adika la socoto inaan konton kun dul saarno ruuxii soo sheegay inuu ruux muxuu ahaaye wariyaa dalkiisa la dilay waa run dalka dhibaato badan baa ka jirta xagga nabadgelya oo lama wada suginin in lasoo wada muxuaha nabadiidka laga wada saaro lasoo celiyo soodintii nabadgelyadiisa lasoo wada celiyo boqolkiiba boqol laguma guulaysan laakiin saxaafigu wuxuu ka mid yahay dadka ummadda soomaaliyeed ee dalka u jihaadaya ee dalka dhiiggiisa u bixinaya ee dalka muxuu ahaaye runta ka sheegaya waayo waxa lagu lagu dilayahay waa in la aamusiyo shacabka wuxuu ka mid yahay dawladda backbonekeedu ka mid yahay wuxuu ka yahay dhowrkeedu ka mid yahay waayo ruuxii intaasaa laiga dilay haddana ma aamusi wey waa resistance marka waa symbol of diidmo wey marka waxaan rabaa inaan kuu sheego horta annaga wax weyn buu nagu yahay suxufiga suxufiga xuquuqdiisii baan soo celinaynaa waa yahay mudane aad baad umahadsan tahay waxaa khadka sidoo kale haatanna ku jira maxamed ibraahim bakistan oo isagu ah suxufi sidoo kalena ka mida madaxda ururka suxufiyiinta qaran ee nusoj soo dhowow bakistan sharcigan cusub goor dhaweyta waxaad ii sheegtay in qodobada qaarkood ay muhiim yihiin oo taageeraysaan maxaad ku taageeraysaan maxaadse ku diidantiin ood walaac ka muujinaysaan waa mahadsantahay zahro adiga iyo wasiirkaba waa idin salaamayaa maaragtay xubnaantii sharcigan ururka inta qaranka soomaaliyeed qayb ayuu ka ahaa bilowgiisii hore iyo ilaa iyo markii dambe oo aan gaarsiinay ilaa gacanta dawladda aan galnay adinkaa wax ka qoray inta badanna inta intaa waxaan qabanay barnaamijyo badan oo maaragtay saxafiyiinta aaraadooda iyo aragtidooda lagu aruurinayo oo aan ku qabanay magaalada muqdisho oo wasaaradda aan nagala qayb gashay inta badan aaraadaas saxafiyiintu way ku midaysan tahay waxaa jira xoogaa qodobo yar oo u baahan in maaragtay meelo laga taabto sida maaragtay protection of sourceska difaacidda sourceka weriyaha oo u baahan ayadana in lagu qeexo maaragtay qaabka loo difaacayo oo hadda ay meelo uga furan tahay in weriyaha la weydiin karo sourceskiisii halka weri oo ka keenay warka taasoo u baahan in la difaaco weriyaha sourceskiisa waa number one meelo kale oo ayadana waxaa jirtay tusaale ahaan oo kale golaha saxaafadda qaranka oo kale meelaha ay ka kala imanayaan shan iyo toban xubnood waaye shan saxaafadda iyo shan oo wasaaradda ah iyo labo oo abukaate iyo saddex maaragtay xildhibaano oo ayadana xoogaa ma u baahan in review lagu sameeyo qaabka maaragtay loo sameynaya sababtoo waxaa loo baahan yahay oo muhiimadda la saaraya waxay tahay in guddigaasi uu madax banaani dheeriya uu lahaado isla mar ahaantaana maaragtay maadaama sharcigan wasaaradda horta way ku ammaanan tahay in ay u gudbisay bahdi saxaafadda islamarkaasna ay kasoo tala bixiyeen taladoodiina hadda ay golaha wasiirada ku horgeysay taas way ku ammaanan tahay welina sharcigu waa daraas oo maaragtay wax badan oo maaragtay ayaa laga qaban karaa wixii wax kudaris ah iyo waxaasoo dhan waxa u ah howlo u baahan in maaragtay wasaaradana lagala shaqeeyo baarlamaankana lagala shaqeeyo in sharcigani uu noqdo sharci markii ugu horreysay labaatan iyo laba sano kadib in saxaafadda soomaaliya ay yeelatay sharci taasoo micnaheedu noqonayso in laga guuray fawdadii nidaam darradii loona guuray sharci iyo nidaam iyo is-ixtiraam waayahay marka lasoo qaatoo kale qodobka shan iyo labaatanaad ee ka hadlaya suxufiga waxaa ku qoran suxufigu waxa uu noqon karaa qof kasta oo soomaaliya oo ka soo baxa xarumaha ee waxbarashada saxaafadda ama aqoon u dhiganta leh xirfad een ku filan leh oo suxufinimo tababarna kusoo qaatay ama leh waaye aragnimo uu ka dhexlay muddadii uu kusoo jiray saxaafadda islamarkaana aqoon suxufinimo ka haysta ururka suxufiyiinta qaranka markaad eegtid wakhtigan lagu jira haatan ma kula tahay inay dantu saamaxayso idaacadaha iyo hay-adaha warbaahinta ee ka jira soomaaliya tirada badan inay dhammaantoodba soo mari karaan ururka suxufiyiinta qaran ama ay soo mari karaan dowladdii ama qof walbaba uu ku qasban yahay inuu wato shahaado uu ku shaqeeyo zahro run ahaantii xilligan la joogo xarumaha warbaahineed oo aad moodo inay aada u tiro badan yihiin dhammaantood ururka way la shaqeeyaan markii laga reebo hal ama labo inta u shaqaysana waanu ognahay waana la shaqaynaa ilaa kuwa muqdisho keliya jooga maaha kuwa gobolada dhexe jooga ilaa kuwa puntland joogo ayaa nala shaqeeya taasna way saamaxaysaa in maaragtay taas markii hore waxaa qaabkaas loogu furay waxa ay ahayd markii hore waxaa ku xidhneed ruudo ilaa iyo toban sano oo waayo aragnimo ah inuu qofku leeyahay taasoo bahda saxaafadda iyo saxafiyiinta guud ahaanba ay ka keeneen su-aalo ah maaragtay in maadaama ay khibraddan tobanka sano ah aan la wada heli karin in maaragtay dhinaca qiimeyntana ururka loo daayo qof walbana lagu qiimeeyo maaragtay qaabka aqoontiisii iyo aqoonista ururka uu u leeyahay qofkaas aqoontiisii in lagu qiimeyn karo taasna waxay sahlaysaa in weriyihii aqoonsi aqoonsi loo helo isla mar ahaantaana maaragtay dawladdiina ay aqoonsato ururkiina uu aqoonsado sidaasna uu ku noqdo weriya diiwaan gashan oo shaqaynaya waxa keliyoo laga cararaya waxay tahay nidaamkii fawdada ahaa oo qofkan muxuu ahaa weriyuu ahaa iyo ma ahayn in shakigaas uu galo dhanaaba la didan yahay uu noqdo ururkii kamid ah hadduusan kamid ahaynna wasaaradii ay taqaano oo wasaaraddii uu diiwaan gashan yahay taasna waxay sahlaysaa in nidaamkii fawdada ahay laga baxo intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha xeerka cusub ee saxaafadda ay dhowaan soo gudbisay wasaaradda warfaafinta waxaana waxaana marti noogu ah wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta cabdulaahi ciilmooga xirsi waa mahadsantii dhammaantiin magacayga waa cabdicasiis xasan journalista soomaaliyeed ayaan ahay oo degan magaalada minneapolis sharciga horta koobigiisa aan aragnay wuxuu umuuqdaa inuu aada u xadidayo xorriyadda ku xusan dastuurka soomaaliya arrimaha ku saabsan kuwii ugu dambeeyay hadda saaxiibka bakistan uu ka hadlayay maxamed ibrahim waxaa ka mid a membershipka membershipka oo dadka waxa ay ururka ay qayb ka noqonayaan dastuurku wuxuu siinayaa dadka xuquuq inay uleeyihiin cidda ay xubin ka noqonayaan inay ayagu doortaan ma ahan inuu sharci jiro inuu ku qasbayo cidda xubin laga noqonayo ururka fiinta qaranka soomaaliyeed anuu xubin baan ka ahay laakiin anigoo xubin ka ah micnaheedu ma ahan in ay qasab waajibaad sharciga igu tahay inaan xubin kasii ahaado taas waa kala doorasho ku imaan karto waxyaabaha laakiin aadka olayaabka nagu ah waxa weeyaan in sharcigu sida uu u muuqdo inay dib u dhalanayso keligiis talisnimo iyo nidaam keenaya in laamaha amniga ee dawladdu inay si fudud ku xiri karaan wariyaasha iyo in laysanka lagala laaban karo shirkadaha warbaahinta ee waddanka ka jiro sababtoo a ereyada sharcigan ku xusan sida dhaqan toosan iyo iyo akhlaaq toosan wax la micnayn kara ma aha waxa adiga akhlaaq xun u taqaanid ayaa qof kale wuxuu u aqoon karaa inay tahay akhlaaq toosan marka ereyada sharciga ma umalaynayo ereyo sharci ahaan fadhiya oo laga fiirsaday inay yihiin arrinta ku saabsan wariyaashu inay sheegaan cidda ay warka ka heleen arrintaas waxaa laga yaabaa iyada lafteeda inay su-aal ke ka keeni karto muwaadinka ah ee joogo soomaaliya oo war aniga isiiyey haddii laygu qasbo inaan sheego qofkaas magaciisa ammaankiisa dawladdu ma damaanad qaadi karta yaa damaanad qaadaya hadii warkaas kuu sheegay yaa ilaalinaya amnigiisa assasinationa lagu samayn karaa waa la dili karaa shaqadaa laga faayari karaa wuxuu wasiirku hayaa waayo cabdicasi aad baad umahadsantaa haye wasiir maxaad ka leedahay suxufigaasi qodobada qaarkood uu soo qaaday bakistan iyo bakistan iyo cabdicasiisba fikradiisa iyo cabdicasiisna dhiibtay san noqolka haynin cabdicasiis dhabtaa helay akhbaar aan runtii waayo annaga noqolka dhabtaa ka u dambeeya annaga weli hen cidna maana gudbin waana run oo saa hadda bakistan sheegayo waxaan ilaa ay baarlamaanku ma dhaqangelayo uu baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhu saxixo marka waxaas oo dhanna waa ka fiirsasho iyo kubirid iyo wixii loo baahdo in lagu daro nuqulka ee toddoba iyo labaatanka qodoba saafada qaranka ee la yidhahda g s q ga awood way leeyihin waa shan iyo tobankaad sheegayso iyagaana runtii shan ka midana saxafiyiinta iskale ururka saxafiyiinta qaranka iskale oo aan ugu talagalnay inay member ka noqdaan oo qaybta ugu ballaaran ah taasna waxay kutusaysaa inaanu ka nahay feer ka nahay aanu ka nahay muxuu ahay ku talagalka kuwaasaana wixii ama dhedhexaadina ama xalin gefaf la sameeya ama saxaafada gaarka ah waxa weeye ama wixii bulshada iyo iyagaa soo xalinaya waxaasoo dhan waa wax ka wada jeeda taasi dawladdu way kamid tahay baarlamaanka wuu kamid yahay iyagana shan xubnood bay kuleeyahay taas waxaa kutusay inaan ka qayb gelinay dawladdu ay ku talagashay xubinta runtii libaax inay siiso muxuahay saxaafada qaranka waxaana ilaa draftiga dadku ay hayaan dhabta ah runtii mala awaal bay ku noqonaysaa qofku inuu go-aan iska gaaro oo iska naqdiyo muxuu ahaaye wax lasoo waxa lasoo qoray documentiga waa documenti aada loo soo qoray lawyers ay soo sheegareeyeen wadanka lawyeradiisu aan kala tashanay saxafiyiinta qaranka ummadda dalkeeda aan kala tashanay aan aan runtii dhinac walba ka eegnay marka ilaa aanu samayno gudbino shacabku aan soo gelino aanu soo gelinayna ma dhow insha allahu tacaala waxaa la rabaa in laga run sheego sida hadda been abuurka aan maanta kuu sheegay oo kale meel walba ku jira afartan jir bay u sameeyeen inaan ka hor la noqon karin dadaas mana ku jirto waa been tan hadda uu sheegaya cabdicasiis qudhiis waxa weeye waxyaalahaas kutri kuteenad ay kamid yihiin oo runtii xaqiiqada aan ku jirinin oon documenti ku jirin marka documentiga hala akriyo documentigan wuxuu noqon doonaa mid runtii example la yidhaahdo dunida hormartay iyo dunida kaleba waxaana ku talagalnay heerka inaan gaadhsino maxaa heerka saxaafadda marka waad mahadsantahay sar
wasiir waa kusalaamaa maskowe waxaa ka caligeysay agaasima radio dolson nairobi aan kaasoo wacaa dilaa wasiirka horta inta badan weriyaada baan ugu qanacsannahay meelmarintan sharcigan la meelmariyey oo golaha wasiirada ay meelmariyeen laakiin meelaha qaar mugdi ayaa ku jira waxaa akriyay hadda aniga maaragtay daraftiga akriyay marka dhinaca golaha saxafiyiinta qaranka iyo cidda meelmarin lahayd guddiga la dhisay waxaa umalaysaa inay ku badan yihiin
gudihii dawladda haddii ahaan leed baarlamaanka xubnihii qaadisana maaragtay warfaafinta haddii ahaan leed wasaaradda xubnaha ay ku leedahay weriyaasha madaxa banaan shan xubnood wasaaradii iyo dawladii dhinaceeda kalena sideed xubnood waxaana ku qoran sharciga in cod halbeeriya lagu baasgareynayo qodob walba ama markaa wixii soo kordha marka meeshaas sooma muuqato in saxaafadii madaxa banaaneed iyo xubnihii dawladda inaysan balance ahayn oo aysan haddii shantooda wax kasoo horjeestaan oo sideedda dhinaca dawladda meel mariyaan wixii dawladda meel maraysaa soconaya marka arrintaas waxaa qaba anigii dib loogu laabto dhinaca qaybinta xubnaha kamid noqonaya golaha sare saasaan weye waxaan rabay keliya inaad taa idhaahdo horta golaha shacabka waa golaha shacabka oo waa constituency golihii aadu ahayd oo khaas maaha oo lama dhigi karo government lama dhigi karo macnaha xukuumad yani waa kala gaar golihii shacabka weya baarlamaankii waxaa laga yaabaa inuu dhexdhexaadka yahay inta badan arada faafinta shan wasaaradii dhameyd maxaa loo kala sharciyaqaankii looyaradii baa laba ah idinkuna shan baa tihiin khasabna maaha inay israacid ay timaado meesha waxaad moodaa in fair balance ay tahay g s q teamkaasu oo weliba aanu qeyb libax ka siinay markii aan dhinac walba laga eegay oo qareemo loo geeyey la yidhi aada bay maaragtay munaasib u tahay shan xubnood in gaar looga dhigo saxaafadda weliba iyadoo golaha shacabka shan la siiyey saddex la siiyey labana la siiyey qareemadii muxuu ahaaye oad garan kartaa isagana sharci yaqaanadii iyo muxuu ahaaye warfaafintii oo shana marka waxaan umalaynayna inay waxaan ugeynay intaanaan golaha dhex keenin heera heeraadiyaan waxaan ugeynay muxuu ahaaye wariyaa waxaan ugeynay looyeraan ugeynay haddana waxaan dhex keenay kabinetkii oo isaguna muxuu ahaaye aada uga baaraan degay oo bil laga haystay marka waxa weeye arrintaas ma qabo in cawashadu ay sax ka tahay muxuu ahaye teeda kale ansax ma aha ilaa baarlamaanka uu dhaafo madaxweynehuna ansixiyo haddii ay wax jiraan waxa weeye muxuu ahaaye baarlamaanka wuxuu ka bedelo ama kusoo celiyo ama lagu raaco taasaa muxuu aha iyadana jaanis kala ah marka ma arko wax hadda loo hor istaagi karo ama la dhihi karo dhinac baa loo bediyay runtii waa waxaan ku talagalnay inuu noqdo maanta la jaan qaado marxaladda caalamka iyo wariyaasheena hormaray ay marahayaan guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa toddobaadkan doorkan waxaaynu kaga doodnay barnaamijkan xeerka cusub ee saxaafadda ee ay dhowaan soo gudbisay wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta waxaana marti noogu ahaa isla wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta cabdulaahi ciilmooga xirsi waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martida ka qayb gashay iyo weliba wasiirka warfaafinta intaaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmaynana nabadgelyo